Dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa si habsami leh u wada howlaha nadiifinta biyo-mareennada magaalada iyadoo ujeedadu tahay in laga hortago fatahaadaha iyo in la hagaajiyo nadaafadda guud ee magaalada. Shaqaalaha nadaafadda ee dowladda hoose ayaa si joogto ah ugu howlan nadiifinta iyo furista marinnada biyo-mareenka gaar ahaana meelaha ay biyaha fadhiistaan. Howlgalka nadiifinta ayaa si ballaaran uga socda xaafado badan oo magaalada ah waxaana lagu arkayaa shaqaalaha oo adeegsanaya qalab iyo gaadiid loogu talagalay howshaasi. Mid ka mid ah howlwadeennada dowladda hoose ee dhinaca nadaafadda ayaa ka warbixiyey ololaha nadaafadeed ay ka sameeyeen magaalada Kismaayo.
maanta waxaan ka shaqaynaynaa dhinijyada si guud magaalada kismaayo dhinijyadii lagu soo wareejiyey dowladda hoose intaba shaqaa ka socota saaad u jeeddaan waxaan ka dhignay dhalaa laga dhigay dhinijyada waa kuwa muuqda shaqadanna maaha shaqa kaambeyna ama taymbarooriya oo maalmo soconaysa waa shaqo baamanaantiya oo shaqaale boqola ay ka shaqeeyaan oo dhinijyadoo dhan ka shaqaynaysa oo loogu talagalay meel kasta oo qashin u yaalla inay qashinka ka saaraan oo carro ay ka saaraan oo ay qabtaan oo ay qayb ka yahay kambeniga bilicsan oo isagana maaragtay qayb ka ah oo shaqaalahan iyo howlahan dardargelinta maaragtay dowladda hoose ay u wakiilatay waxaan rajaynayaa inaan lagu arki doonin magaalada kismaayo wax carraa haba yaraatee ama qashina dadka shacabkaana waxaan ka codsanayaa oo halkan codsi uga diraya in ay qof walba gurigiisa hortiisa aan carrana lagu arag qashinna aan lagu arag magaalada waa maaragtay quruxdeeda bilicdeeda cagaarinteeda iyo nadaafaddeeda inaan maaragtay aan ka wada qayb qaadanno si aan u helno deegaan caafimaad qaba dadkiisuna ay caafimaad qabaan deegaanku hadduu caafimaad qabo dadkiisuna way caafimaad qabayaan marka waxaan rabnaa in si guud magaalada kismaayo ay uga qayb qaataan nadaafadda qof kasta darawaliinta ugu daran iyo meheradareega teg aweyda qofka laamiga maraya dhirinijku qarshjaclaha ku sii tuuraya suusan dani ayn ka hayn inuu isagu leeyahay qofkii teg awey wataa dhirinijku ku sii tuuraya ee gaadhiga wata waxaan leenahay qof kasta inuu ka waantoobo qashinka inuu isagu qaado waxaan leeyahay qashinqubaha noqon ina qashinqaada noqo qashinkaaga waa inaad maaraysaa qof walba qashinkiisa waa inuu maareeyaa qashinka meesha la keenayaana wuxuu ka imaanayaa dadka uun marka waxaan leeyahay dadka waa inay qashinka ka ilaaliyaan dhirniijka iyo meel kasta oo maaragtay magaalada bilicdeeda sidoo kale waxaan u sheegayaa meeshii lagu arko qashin oo lagu soo celceliyey inta la nadiifiyey qashinkii lagu soo celceliyey qofka ka soo horjeedabaa mas-uuliyaddeeda qaadaya